caafimaadka bulshada waa tiirka ugu muhiimsan ee nolosha waxaana goobaha caafimaadka ay door weyn ka cayaaraan kor u qaadidda adeegyada caafimaadka ee jowhar marka laga hadlayo horumarka caafimaadka goobaha caafimaadku waxay yihiin xudunta bixinta daawooyinka talooyinka caafimaadka iyo kor u qaadidda wacyiga bulshada ee ku aadan caafimaadka haddaba qaar ka mid ah bulshada aqoon-yahanada ah ee ku nool magaalada jowhar ayaan wax ka weydiinay kaalinta ay goobaha caafimaadka ka qaadato horumarinta adeegyada caafimaadka ee magaalada jowhar waxay leedahay halista inuusan qofkii daawooyinkii wixiisan uu fahmin la talina aanan loo sameyn because qofka markaa la talisid wuxuu fahmayaa qaabkii daawadii iyo wixii laakiin qofka hadaadan uusan la helin aanan lala talinin daawooyinka waxaa laga yaabaa inuu si qaldan u istimcaalo ee caqabado kale meeshaas oga dhalato caafimaad qofka waxay u saameyn karaan daawooyinka qaldan inuu qofkii halis galo sida in uu daawadaas qalad u ka yimid uu qofkaasito cuduro badan uu keeno inuu u dhinto xataa daawooyinka qaldan soo waa inuu qasab u helaa daawooyin waxay sabab u tartaa waxyaalo caafimaad dhimasho ama cudur uu qofka kasbado oo yacnii cudur aan hore u qabin inuu qofka ku dhaco ayay sabab u tartaa ama saameyn ay ku yeel kartaa inuu in la iibiyo daawooyin dhacay ama tayadooda jidato waxay abaawili karaan ololayaal wacyigelin ah bixinta buugdhaar yaryar oo sharxaya daawooyinka iyo la talin ku saabsan cudurada sida sankarowga dhikarka iyo virus k h i v ids waxaa lagu hubin karaa iyada oo la adkeeyo xeerarka tayada la sameeyo kormeer joogto ah lana baaro daawooyinka ka hor inta aan la iibinin dhanka kale sayid cali waxa uu kamid yahay dadka ka shaqeeya farmashiada ku yaala magaalada jowhar sayid cali waxa uu kamid yahay dadka ka shaqeeya xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada jowhar waxaan wax ka weydiinay sida ay u shaqeeyaan wayna u dhow yihiin oo way ku dhex jiraan waxay sii karaan adeega adeega caafimaad si deg deg ah farqiga u dhexeeyo farmashiyaha sharciga ah iyo midka aan sharciga ahayn waxa waaye farqi aad iyo aad u weyn ayaa u dhexeeyo sababtoo ah farmashiyaha sharciga ah waxaa laga wadaa waa farmashiye uu furtay qof aqoonti leh xirfadii nala yaqaana ogne dhibaatooyinka ka imaan kara daawooyinkan uu bixinayo iyo faa'iidooyinka bulshada ee kala kulmi kara ama qofka uu siinayo farmashiyahan sharciga ahayne siiroo koobanna waxaa la yidhahdaa farmashiyaha sharciga ah helitaanka daawo sax ah waa muhiim si loo hubiyo in bukaanadu ay heleen daaweyn ku habboon oo waxtar leh